xafiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadle caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k hal eber toddoba dhibic leh megahartese barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo daristay waayeelka ku nool xeryaha qaxoojiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen iyo caqabadaha nooleed ee xeryaha qaxoojiga ee dhadhaab ku haysta carruurta waalidla-aanta waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qeybta shakhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan soo xulanay ninka warramaya waayihiisa nooleed ee qaxoojinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dadka waayeelkae ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo deristay xaalad adagoo dhanka bini'aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogasha lagu seexdo hoyga iyo adeegyo kale cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka ee ku nool xeryaha qaxoojiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini'aadanimoo aad u daran ay la soo deristay muddooyinkii dambe walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab gaar ahaan ifo waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaanayn jiray waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha firaashyada ay ku seexdaan aniga matalan anoo kale hadda hooyaday oo waayeel aho siddeetan iyo lix sano jirta wax badan baa hadda ka hor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday waxaan usoo qaaday marakanecooyin waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii sariirihii jiifa iyo kuwa luudaya xanuunno ay u dheer yihiin wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray si aada ayaa loo kaalmayn jiray waa la daryeeli jiray waa laga warqabi jiray waa loo yeeri jiray dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maana feestooyinka oo u geyn jiray xarumo gaaraho loogu yeeray lahaan jireen maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay banaanka laga maray waayeeladii aad bay u dhibqabaan aad bay u dhibqabaan waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool aad baan u dhibqabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo waan dhibqabnaa waayeelada xaryaha ku nool baan nahay daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo haddii ma garanaysaa naloo helayo hana naloo ziyaadiyo hana nalaga warqabo kale maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya aad oo weyn aad oo weyn dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay firaashku ka mid ahaayeen ee marakanecooyinku ka mid ahaayeen waxyaaba badan baana la siin jiray wixii iyaga ahaa waana laga jaray waxna looga jarayna ma garanayno farqi weyn baa u dhexeeya waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni firaash heli karin awoodu lahayn oon gadan karin mara kanaacaha aan heli karin oo kanaacadii oo maanta zaa'id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhargayso daryeelkii kale ee cunnada iyo wixii kale ee xaryaha laga qaadan jiray oo iyaguba gabaabsi sii ah aan heli karin oo nolosha maanta aad mooddo inay aad ugu adag tahay waayeeladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa haddaan nahay waayeelada xaryaha in nalaga warqabo nala xanaaneeyo sidii markii hore naloo xanaanaynayay naloo xanaaneeyo waxaa isna barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay hay-adaha samafalkana siin jireen haddaan nahay waayeelka qaxootiga dhadhaab xaaladda nololeedeen ku noolnahay xilligan waa mid aad u adaga dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hooy ma laho meelay roobka ka galaan ma laho waxba gogo lama siiyo waa ugu dambaysay lama garto wax dhaqaalo hoose oo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macnuu hay-adaha arrintaa ku shuqulle ama dadka waa ka dirnaxaya dadka awaalka iyo dhibaatadooda macnaha in ay dadkaas waayeelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiifka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga gulo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayeelada saasaan codsanayn marka ka waayeel ahaan saamayn intee leeg ba idinku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay saamayn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waag hore wixii la siin jiray iyo hadda way kala bedeleen hadda waxbaba lama siiyo laakiin saamayn fara badan bay ku yeelatay qof wal hore hoy la siin jiray oo hadda aan hoy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinin qof boorsh baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siinin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhigtiya dadka dhikarka qaba ama curyaanka ama da'diisa inta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaadho waxbaa loo qaban jiray markaa macnaha waxba maala markaada saamayn fara badan bay ku yeelatay marka arrintaasu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haysaa wax daryaala ma haystaan marka horaan maxaa laydin siin jiray ka waayeel ahaan berihii hore ruuxu qofta oo kaarkaa la eegi jiray konton sano da'diisa markii ay gaadho waxaa la siin jiray guri qol waa loo dhisin jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kaan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarata iyanaba kafeynaba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas ma laha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiya hadda marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara hadday sidan kusii socoto arrintu oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo samayno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sonkortu kusii cuslaato inay baahidoodii jileeceedu tabardarradu ay sii badato inay macaluul ay maarata iyo nafaqadarro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeel ahaa xanuumano iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla'aan iyo dabayl iyo qorraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saamayn fara badan inay ku yeelto marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid ah waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini'aadanimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysataa waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mida guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini'aadanimo oo dhanka nolosha ah midii ugu xumayd ay la soo derastay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka bixeen buu yidhi adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan ku soo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin boqolkiiba soddon amaba labaatan iyo shan muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yidhaa dadka da'da ahee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aas-aasigaha ee owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yari aad u baahsan intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaala darra iyo macluul ay soo wajahdeen kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mida guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayey xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano hoosu dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay geedi nuur ibraahim oo ka mida guddiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudiga waayeelaha xil saaran alxamdulilah waa gudiga waayeelaha nahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeela si hore ma aha xaafadaha aaday ugu rafaasan yihiin daryaal fiican kuma haystaan baabada hore wax baa la sii jiri joodari wax baa la sii jiri faanuus wax baa la sii jiri waa loo ammaa jiri hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay xataa bajedkooda haa ma jira geedi waxaad ka mid tahay guddiga dadka waayeelka xerada qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinkii u dambeysay aysan wax caawin hayadaha samafalka maxaa keena marka arrintan maxaa umalayna horta waa horta budget crashes inuu iska jira budget la-aan waa iska jiraa maadaama adduunka o dhan horta uu saameeyey baalka corona uu saameeyey marka taas maxaa umalaya laawleed horta inay sababtay marka ayadiina dhaqaale ay waayeen dadkii waxa soo bixi jireen marka ay macnaha corona waxaas ay la daladhacayaan okay waagada hore dadka joodariyaa la sii jiray codyaamiinta marmar maxaa faynus baa la sii jiray guri ku abtinsan toosh baa la sii jiray bahal la yidhaha jira oo bambas la yidhaho dadku ayeelaha beenrindaas liiraha la sii jiri marka guryaha loo dhisi jiri oo la dani jira qaybta marka guryaha la siinayo marka guryaha wax looga dari jiri oo qaybta waayeelaha marka waxaasoo dhan hadda meesha ay ka baxeen dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab aad iyo aad ay dhibaato u haysataa si waa runtii hadda raashinka la qaatata waayeelaha ma cuna karaan waayo dadka qaar dhaqaala ma haystaanba oo xora xarada aad ay u liidataa oo dad hadda sokorta iyo caanihi kulli wax kasta macashada kor ay u kacday marka maadaama sokorta aan la gooyi karin caanihi aan la gooyi karin waayeela marka nan danayna aan bahayn ma waa jiraba ayay danaynayn marka ay ka gaabsadeen marka aad ay u liitaan waayeela waayeelo abada horo l w f oo xil saarneed marka waa laisku amaajir waa la jiri jiro maxaa u qabanaa waayeela maxay liitaan see waxa u yihiin aa la yiri oo dantooda laga hal jiri hadda tii meeshu ay ka baxday waxaa isku ammaanaa waayeela sheegadiisa hadda mas- ma jir badana marka aad ay u liit kaasina wuxuu ahaa geedi nuur ibraahim oo ka mida guddiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halkaa aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si oo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed nuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin carruurta qaxootiga ah ee aan la noolayn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka carruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibayaal aan ku bilowno shakhsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad afartan sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdulaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaanjoobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa waan ku bilaabayaa magacayga magacayga waxa weeye cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo niyo barnaamijkan cawayska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kalaa ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midda kale waxaa jiri jira caweyskii washington baa naloo soo rareeyo markaasaa dhadhaab naloo keenay waaba naloo dhibiiriyay annaga isagio toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa waayahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma jawbe
jawbe waxa uu ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii magaalada jigjiga ee ismaamul goboleedka soomaalida etoobiya kadibna waxa uu u soo qaxay dagaalku markuu dhacay seven seven wuxuu ku soo qaxay gobolada waqooyi galbeed gaar ahaan dhisteri gabiley soona harge ilaa hargeysa waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka soomaali galbeed waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan see ku sameeyeen
haddana markii ahayd sanadka kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii ayaa gobolada waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee allah naxariistay maxamed siyaad barre iyo ururo kale oo kale oo jabadii snm sida jabadii snm iyo s b m iyo u s c iyo waxba adigu ku kacayn halkaa dagaalaha ka qarxay hargeysaanu deganayn hargeysana waa kasii qaxnay wow halkee baad u qaxday halkaa iyo waxaan u qaxnay bari waqooyi bari meel la odhan jiray oo hadda de puntland baa la ydhahdaa waqooyi bari gaar ahaan magaalada boosaaso gaadhiwaa baa la odhan jiray iyo benderkasim iyo baa la odhan jiray waaga waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka waxaa tahay halabuur soomaaliyeed intaad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay horta cabdisalaam salasow shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gaba ka waayahay colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad bara kacday wakhti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay xeryaha ayaa timid nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri
sideedaba qaxootinima ku qalin jibiyey dhowr iyo afartan jir baan ahay dhakada igu caddaatay qaxootinimo marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba la isma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagardheer dhallinyariya waayeen jeedla ka bannaan bay dadku wada dhex siifaan aqal dhibicda roobkiiyo dhaxantiiyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelaysooo dhisan meesha kuma yaal waa bulukeeti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacayaa hoy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef male habeendhexitid mooye soomaalidu dhib badanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyaysee markaan aad u dhuuxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteed rurmoodada hadba dhadiya ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa waa yahay cabdulaahi aadan dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada artiyahaan uu ka maskax furan yahay waxaad daatii sheegtay in wakti dheer iskabadan baad ku nooshahay dee intaad nooleed wax jeceela ku taabtay maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro wal waayaaga mucaashaq dee waayaha mucaashaqataan kaco horta inan yar baan jeclaaday kaodhe inantii markaan jeclaaday arrintii ay soo dhowaatay baa ninbaa nin dhoof ku maqnaabaa dabadda ka yimi dee dadkuna halkaasuma wax ka maqlaan dowlad baa kudul timid halka haa doolar baa i dul yimid alla doolar baa i dul yimid jeebka marna waxaa la dhahaa uma wanaagsana maxaad ka tiri marka waxaan ka idhi marka intaan faakiisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo fariimaha gudbinaya iyo farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii garaadkiiyo xiinfiniinamoodiyow faras iyo igaadhsii farduus bay iga tegaysay gabadhaan filaayee faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheeree kaalay caawaba filkeed dhaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fawdo lagama waaye nacas laygu falaybaa ila ficilta maayo anna faran ma hayste
kaasina wuxuu ahaa abwaan joobe oo aanu soo xurnay qofka qaxootiga toddobaadka oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab iminkana aanu eegno nolosha carruurta qaxootiga kuha xeryaha dhaab ee dalka kenya iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka adaa boqolkiiba konton iyo todoba lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da-da qaangaarka ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah kuwaas oo aan si toosa u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurtan oo badankood aan la nooleen qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala tagga waalidiintooda cabdulaahi cali aadan geedow waa guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaa waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleen waalidiintooda runtii cabdisalaanow waad mahadsan tahay dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin da-doodana waxay u dhexaysaa toban iyo toddoba ilaa iyo lix jir yay u dhexaysaa caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agoommo ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay soomaaliya looga keenay iyo kuwo oo ayana baahan oo qaxootiga iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool kuwa mataqaanaaye ayeeyaashooda ama awooyayaashooda soo kaxaysteenoo u imaadan halkan qaxootiga u imaadan dhowr nooc bay isugu jiraan marka caruurta ayada ah ma diwaan gashano oo unhcr iyo dowladda kenya labada uma diwaan gashano caruurta marka halkanay tuulan yihiin qaarna waxba ma bartaan caruurta marka xuquuq kuma laha unhcr waxay maalin dhow hadda waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaataan maadaama diiwaangelinta la diiday boono ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya marka ilmaha saasoo kale toban iyo toddoba ka hooseeyo lama diiwaangelinayn lama siinayn boonadaas marka ilmaha ayaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo intii lagu gabdho waxaad arkaysa lix iyo toban jir ahaa ama toban iyo shan jir ahaa la guursaday caruur haysta waana baahana waana caruur caruur caruur dhalay wa marka dhibaatooyin waa iska jiraan unhcrna sikaas waan wadaadanay mar hadda waxay dhaheen qof sideed iyo toban uu ka hooseeyo ma noqon karo qof micnaha wax loo qaadan kara raashiin ma qaadan karo boonan lama siin karo run ahaantii inta badan ilmahan ma socmaali karaan ifun xitaa haddii ay ay dad ay isku dhacaan ama lala dagaalo inta badan booliista ma soo ribood garayn karaan ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda soomaali ka imaatay ama waad cusub tahay ayagoo macnaha sharciga ay haysanin dabta ayagoo u baqay inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan dhinaca kale xaaladaha iyo daruufaha ku xeeran nolosha carruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqaystaan suuqyada qaxootiga nuuno ibraahim maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya sagaal carruurah oo la dhalatay waana afar iyo toban jir xifradiisa ay tahay casaynta kabaha waxaa la yidhahaa nuuno ibraahim maxamed wiil oo afar iyo tobanan jira hooyaday iyo walaaley anaa u shaqeeya aniga casee ahay sideed ruuxin waa la dhashatay gabdhay wiil abey waa dhintay soomaaliya ku dhintay haye iskuul ma dhigataa bal noo sheeg may laakiin waaligeyn reew maamada isoo shaqeeyay dhaaday marka ilmaha isoo bili waa tahay ciddiina adiga ayaa u shaqeeyo maalintii marka kabaha aad balaashto mise lacaga ayaad ka heshaa laba boqol iyo konton bisaxda tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa daaqadda ka baxay mas-uuliyaddii heer qaran ee daryeelka carruurta balse waxaa xeryaha ku nool shakhsiyaad si bilaash ah u daryeela carruurta ku dhibaataysan gudaha xeryaha kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka carruurta soomaaliyeed
waxaan qabtaa ilmaha orfana horta inta badan la ii keenaa kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkooda ee ikhtilaafsoo kale dhex galay oo ay ama saldhigga ama xafiiska seef ama t d hta dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan kuwaasoo kaleento cawa iyo labo waan hayaa marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay qaar waalidiintooda dib loogu celiyey oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan marka ciyaalkan qabtay ciyaal yar ma aha ha kuwo kaligood socdaan waa jiraan oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan haayay in muddo ila noolaa oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa salaano horta waad mahadsan tahay horta waxaan ahay milkiilaha soomaali hotel dhagax leyna in badan baan joogay waxaa nala soo kulmayna dee wax la tiro koobi kara maaha waxaan ahay maxamuud xasan cabdi waxaa weeyaan dadkaa aad sheegaysid ee aada u dhibaataysan waynu soo mareen wakhti badanna waynu soo mareen rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabannay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarata iskuulka aan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerada baa jira horta experience baan u lehna oo ilaa naytatuugii waan joognaa dad badan oo saasina waynu soo maraan waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunto ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama se dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oo wax siino marka waxaan idhahaa shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyada iyo aabbaha aawey ma joogaan bayna yidhahdeen marka waxaan idhahaa bal imaadda
ugu dambayntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqaysa arrimaha carruurta kana howlgasho xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlnay carruurta qaxootiga ah saaxiibyaal barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmanuur cabdilaahi oo barnaamijka ila daadiinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni cawayska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystigeena ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee soomaali at voa news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitter-ka instagram-ka iyo facebookga barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxoojiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Nobody, nobody, nobody.